الله وأصلي وأسلم على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وهذا الأمر بالتحسين الكفن halkaa hore waxaan ku soo dhammaynay qofka dhintay sida loo maydhayo quslulmayt waxaa ku xigaya halkan kafanta iyo kafanta in la wanaajiyo wanaajinta waxaa looga jeedaa in la dhammaystiro xaq ullahi wa xaq ulmeyd wa xaq ulaadami saddexdaasaa kala jira xaqu xaq ullah waxa weeyaan cawrada la asturo bay dhah xaqu اlaadami waa in halka hal midh loo xidho hal maro xaqu lmeytna waa saddex maro oo saddex marxaladood oo sii kala xeel dheer taxsiinka loogama jeedo markaa qurxine waa meydka in saddex loo dhamaystiro kafantiisa welibana ay cadaato can jaabirin qaala wuxu uhi khadaba rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu khudbad buu akriyey fadakara wuxuu sheegay rajulan min asxaabihi nin asxaabtiisa ka mida oo maanta dhintay qof dhintay buu ka warramay oo asxaabtiisa ka mida faqubila laylan habeenimaa la xabaalay wa kufina waxaa lagu kafmay fii kafanin hayri daa'ir kafan aan faa'iido lahayn kafan aan wanaagsanayn oo dabcan deg deg loogu xidhay oo laga yaabo tii fiicnayd in aanay hayn fazajara rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu diiday an yuqbara insaanu leylan qof habeen in la xabaalo wuu diiday ilaa an yudara in loo dhibgeliyo ilaa daalika arrintaa mooyaane ilaa an yudara iddiraarku waa dhibka ilaa an yudara ilaa dalik arrintaa in loo dhibaatoodo oo duruufi adag timaada mooyaane habeenyaa qof la-aasin buu hi haddii xaaladu xaalad ikhtiyaar tahay wa qaala wuxuu yihi rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku waxa uu yidhi idaa waliya axadukum midkiin marka uu xil qaado akhaahu walaalkii waliya axadukum midkiin markuu tawaliyo xil qaado iyo mas-uuliyaddiisa akhaahu walaalkii oo dhintay markuu mas-uul ka noqdo isaga tabaabushaynayo aasayo falyuxsin kafana kafantiisa ha wanaajiyo sida loo wanaajinayaana waa sida nebiga loo kafmee soo socota ayulkafani khayru kafanta teebaa u wanaagsan can samura can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalam qaal rasuulku waxau yihi ilbasuu min hiyaabikum اlbiyaad aw ilbayaad dharkiina waxa aad xidhataan ilbasuu xidha min hiyaabikum dharkiina albayaada kacadcad dharka kacad xidha fa inahaa adharu adyabu adharu iyadaa nadaafad badan wa adyabu fiican xagga nadaafadda caddaanka u dhow adharu xagga nadaafadda u dhow iskagama qarsado caddaanka wa adyab waanu fiican yaho wuu qurux badan yahayba qof madow gashan iyo qof caddaan gashani isku mid maaha sideedaba wa kafinuu fiiha mawtaakum dadkiina dhintayna caddaanka kafan uga dhiga marka waxaa la isku waafaqsanyay inay fiicanta oy sunno tahay kafantu inay caddaato dharku qofku xidhanayaana inuu caddaado inay fiicanta waxaa labaadoo la isku waafaqsan yahay inaanay dhib lahayn oy jaa-istay wax bannaan tahay in qofka lagu kafmi karo maro kalar leh ama midab leh kafan waa looga dhigi karaa waxaa kaloo laysla waafaqsan yahay in kafantu ay wax cusubna noqon karto wax la soo xidhayna noqon karto maro mustacmala oo hore loo soo isticmaali jirayna way noqon kartaa mid midablana way noqon kartaa labadaba taasina wax laysku khilaafsan yahay maaha marka waa in la kala fahmaa maxaa munaasiba maxaase jaa-isa kafanu nabiyi sala allahu alayhi wasalam rasuulka kafantiisi waa mobaylka inaga yar amsiya fadlan mobayladaasa la qaylinaya kafanu nabiy nabiga kafantiisi calayhi salaatu wasalaam can caaishata qaalat waxay tihi kufina nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka kafan waxaa lagu xidhay oo kafan looga dhigay fii alaaa fii halaathati ahwaaq saddex maro suxuuliyatin oo cadcad suxuuliyatin meesha suxuuliya laydhaa lagu sameeyey biidin cadcad ama suxuuliyatin la mayray dabcan marka shayga la sameeyo si uu u reergal u hagaago mishiin galay oo da isku dhacsan si fiican ama suxuuliyadu waa magaaladii lagu sameeyey labadaba waa lagu sheegay maro cad oo saafi ah oo dun ah saddexdaasaa lagu kaf saddexdoodaa la isa saaray waa lagu laabay wax toliina ma leh qamiis iyo cumaamad waata lagu sheegi doono midna kuma jiro can caaishata ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam kufina waxaa nabiga lagu kafmay fii halaathati ahwaabin biidin suxuuliya meesha suxuulo laydhaa loo nisbeeyey oo cadcad laysa fiiha kuma jirin kafantii nebiga qamiisun walaa cimaama qamiisna kumuu jirin cimaamadana kumay jirin waa sidii ugu fiicnayd asxaabtu nebiga ay u kafmeen marka marada su-aashu baabku waxay ahayd ayulkafani khayrun kafanteebaa u wanaagsan saddex maraa u wanaagsan oo weliba cad waa ragga can caaishata qaalat waxay tidhi kufina rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam fii halaathati ahwaabin biidin yamaniya meesha yaman laydhaa lagu sameeyey markaa suxuulada yamana waa meel yaman ku taalla kursufin dun ah kursufku waa qudniga ama waxaan cotonka laydhaa dunta laysa fiiha qamiis walaa cimaama fadukira waxaa loo sheegay licaaishata caaisho qawluhum dadka hadalkoodiiba caaisho loo sheegay dadka qaarkood baa waxay idhahdeen fii thawbayni nebiga laba maraa lagu kafmay wa burdin macawis min xibara oo xibara ah waa iyana durahu dadka qaarkood baa waxay dhaha laba mara iyo macawis dunaa nebiga lagu kafmay fa qaalat waxay tihi iyada xoogagaalo ahayde qad utiya bilburdi macawistaa sheegaysaan meesha waa la keenay walaakinahum radduuhu way celiyeen walam yukafinuuhu fiiha nebiga kafan ugamay dhigin marka macawistaa iska ilaawo saddex maro ayaa lagu kafmayeena leedahay saasay asxaabtu isku wada isugu dhaceen waxaa markaa halkaa aad ka aragtay laba su-aalood baa labadaa baabay ka jawaabeeno kafanta in la wanaajiyo iyo waxyaaba agu wanaagsan in la wanaajiyo waa in loo dhammaystiro saddexdan maro waxaa labaadoo raacaya inay cad yihiinna waa inay markaa haddii ay saamaxayso duruuftu taasina way fiicanta waayahay inagu dee maxaynu ku kafanaa milqurahum taajirka u weyn hadduu iyo gocadun baa loo gelinaya labadii kale way ka shaxaadeen labadii kale haddii laga goosto oo midun lagu xidho kafantii looma wanaajinin ogow waa kaa nebigu wuxuu leeyahy war midkiin hadduu walaalkii oo dhintay ama ehelkiisii oo dhintay tabaabushaynayo aasayo kafanta yuu ka shaxaaday ma isagaa tolbaa ninka kafantii kaa shaxaaday xoolahaaga waxaad ku leedahayba intaa tabaabushahaba intaa tabaabushaha aaska iyo kafanta iyo waxyaabaha qofka meydka lagu aasayaa buu leeyahy oo dhaxalkii ka horeynaya idan markaa sida sunnaha waxa weeye in la israaciyo saddexdaa maro oo maydka marka la weylo saddexdii mare cadcadaayo sidaa isu dul saaran ayuunbaa maydkana la duldhigaya waa lagu laabaya saddexdaa dhinacna waa laga xidhaya madaxa cagaha dhexda khalaas taasaa udhib yar dumarka waa laba maro iyo saddex shay oo kale googarad iyo dirac iyo masar iyo laba maroo lagu sii laabayo shantaasay iyaga noqonayaan dumarka ama waxa weeyaan shanta maro waa saddex kuwan oo kale ah iyo dirac iyo googarad taana waa la sheegay adugu shantaa marba dhan laga yimaadada shanbay iyaga sheegeen dumarka waxay u badan yihin diracii googaradii malkhabad bahashii masarkii madaxa lagu xidhaya khimaarkii intaa marka loo xidho baa laba marana lagu xidhaya shanteedu saasay noqonaysa caruurtii yaryaraa iyaga muxuu xaalkoodu noqonaya waxay culimada qaarkood leeyihin dee raggooduna ragganunbuu la mid yahay dumarkooduna dumarkanunbay la mid yihin sabyaanti inantii yaraydna alaabtaa badan baa loo xidhi inankii yaraana saddexdan maraa loo xidhi kafanti waa taa ma wanaagsano ragga munaasibku ma aha ama dhib bay ku tahayba surwaalkan iyo waxaan loo qofka loo gelinayo ee dee maydkii la rifrifayo alqamiishu fi fi lkafan qamiiskii iyo kafanta ama qamiiskii oo kafan lagu daro kafantii lagu daro way soo aroortay masay badnayn qamiiskan is ah qamiis gaara buu ahaa codsi gaara ku yimi can cabdillaahi bni cumara qaala wuxu uhi lamaa maata markuu dhintay cabdullaahi ibnu ubay gaalkii munaafiq ahaa ee cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul la odhanayay ee ilahay uhi waladii tawallaa kibra lahu cadaabun cadiim kii dembigaa caaisho laga galay intiisa weyn ninka dusha u ritay cadaab weyn baan u diyaariyey kii ilaahay uu yidhi markuu dhintay jaaa ibnuhu ila nabiy inankiisiibaa rasuulka u yimi inankiisuna nin mukhlisa buu ahaa wanaagsan cabdilaahi baa la odhan jiray cabdilaahi bni cabdilaahi isagii aabihii isku magac weeye ninkii yidhi buu ahaa markuu gaalkaas yidhi law rajacnaa ila lmadiinati layukrijana alacazu minha aladal haddaanu madiine ku noqono ninka gobta ah ee laan dheerahay isagaas sheegaya ka guntee ducufka ah wuu ka hor joogsan doonaa madiina wuu ka saaray nebigii asxaabta u jeeda wallaahi anigaygaas haddaan iminka ninkaa halkaa isugu tagno inaanu madiine gelaynin bur waan ka saari doonaa iminkaan ka hubinaya isaguna markii madiine la gelaya aabihii buu ishortaagayo wuxuu nebigoo ku fasaxa mooye maba geli karaysidba adigaa aadalahoo dulliyahe casiiskaa galaya buui adiga dulligiina waad joogsanaysa ilaa nebigu uri iska siidaa haddii waxaa kaluu nebiga markii uu arkay inuu aada ugu cadhaysan yahay wuxuu ku ninkaa haddii cidi dilaysa ii dir ninkan odayga ee aabbaha ah intii cid kale aan cuqdad u qaadi lahaa maalintaad go-aamisay in la dilo anaa dhakada u casaynaya dirbuur nin imaankiisu aa u yahay bu ah fa qaala markaa ninkaasi wuxu uhi acdinii qamiisak qamiiskaaga isii xataa ukafinahu fiihi jeeroo aan aabbahay ku kafmo oo dabcan dee wixii uu u daraa qaban karo wuu qabanaya wasalli calayhi kuna tuka aabbahay wastakfir lahu ilaahayna dembi dhaaf u weydii nebigu fa acdaahu qamiisahu markaa qamiiskiisiibuu inankii siiyey uma qaala waxau yihi idaa faraqtum marka aad dhammaysaan faadinuunii isoo ogeysiiya usalli calayhi aan ku tukado qamiiskiina waa kan hadduu wax u tarayo salaadaydu hadday waxu taraysana iisoo sheega marka la qaadaya anaa ku tukane wuxuu doonay markaa nabigu inuu ku tukado fajadabahu cumar cumar baa faraqa nabiga qabtoo soo jiiday jadabahu wuu soo jiiday intuu marada qabtay ka joog wa qaala markaa cumar baa nabiga ku yidhi qad nahaaka allahu rabbi wuxuu kuu diiday an tusallia cala almunaafiqiin munaafiqiinta in aada ku tukato meel loogu diiday tukashada ma nebiga ma jirto oo waktigaa jirtay walaa tusalli calaa axadinna gadaal bay soo degtay sida ku cad halkan laakiin istakfir lahum aw laa tastakfir lahum aayadaasunbuu istikfaartaa la yidhi ilaahay dembi dhaaf o weydiinin halkaasunbuu macnihii salaada kala baxay bay leeyihin culimada sawtii lagu yihi munaafiqiinta ha ku tukani waa sidee fa qaala markaa nebigu wuxuu yidhi ana bayna khiiratayni laba arrimood baa la idoorgeliyey istakfir lahum aw laa tastakfir lahum ama ilaahay dembi dhaaf u weydii ama ha u weydiinin sidaasaa laygu yidhi wasallaa calayhi wuu ku tukadayba rasuulku qamiiskiina wuu geliyey faanzala allahu tacaala ilaahay baa soo dejiyey ilaahay baa cumar waafaqay odhan mayno laakiin waxaa la odhanayaa cumar baa ilaahay waafaqay waayo arrinka ilaahay baa horreeyey cumar iyo hadalkiisuna gadaal bay ahaayeen ilaahay iyo kalaamkiisuna waa wax horreeye wey ilaahay baa wuxu uhi walaa tusalliha ha ku tukanin calaa axadin qof minhum munaafiqiinta ka mida maata dhintay abadan weligaada walaa taqum calaa qabri xabaashiisana ha isdultaagin waa ha siyaaranin oo ha ku tukanin oo jinaasadiisa ha raacin gaal xaqaa inaguma leh mar hadduu gaal iyo kristan caddaysto ama munaafiqiintaa dee lagu ogyahay salaad iyo malaha ku tukasho toona taariku salaadka ayay culimmadu isku khilaafaan qaybta culimada u qaba sida madhabulxanaabila inuu taariku salaadku gaal yahay waxay leeyihin aaskiisaba la tegi maayo laakiin qolyaha qaba inuu muslimya waa lagu tukan bay qabaan haddii salaadaas waxu tarayso fa taraka salaata calayhim nebigu uu iska tegay salaadii u munaafiqiinta ku tukanayay waxay markaa culimadu isweydiiyaan ninkani hadduu gaal ahaa muxuu nebigu ugu tukaday wuxuu ugu tukaday dee caamnimadiisa waa shahaadanayo muslimkuu dhex socday markaa sidii uu dilkooda u daayay unbuu muslimku wixii ay qabeen ku daray waxa ugu weyna ka sii weynba taa inuu inan ka khaatir dhowro ama ninkan isaga ah uu qalbigiisa ilaaliyo si aanu hakrasho u dareemin taana waa la yidhi can jaabirin qaala waxau yidhi ata nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yimi qabra cabdillaahi ibn ubay ninkaa xabaashiisi isagoo la xabaalayo ama la duubayo ayuu yimi waqad wadica fii xufrati bohoshiisii baa la dhigay waa xufrade alqabru ima xufrat min xufar الnaar aw janat min aljinaawi aw rawdaة min riyaad اljanna ama waa beer beeraha ka mid a ama bohol boholaha naaraha ka mid ah marka bohoshiisii baa la dhigay fawaqafa calayhi wuu isdul taagay faamara bihi amar buu bixiyey soo saara buu hi faukhrija lahu waa loo soo saaray fawadacahu wuxuu dhigay calaa rukbatayhi labadiisa jiliboo wuu ku yaro fooras uu jilbuhu u dhigay wa albasahu qamiisa qamiiskiisibuu geliyey wa nafatha calayhi wuxuu ku tufay min riiqihi candhuuftiisii shariifka ahayd marka halkaa waxa ka cad candhuuftii iyo qamiiskii iyo kutukashadii midna waxba uma tarin qofku hadduu ilaahay diido wax wax u taraaba ma jiraba in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa intaba nebigu uu isugu daray jilbaha ayuu dhigay macnaheedu waxa weeye si arrinkiisa u geejiyey qamiisku u geliyey markaasuu candhuufna ku tufay waxaa markaa halkaa hore aynu ku soo marnay inuu inanka qamiiska siiyeyoo uu yidhi faacdaahu qamiisahu qamiiskiisiibuu siiyey marka dhammaystaanna isoo ogeysiiye buui marka miyaan qamiiska hore loogu soo gelin waa maxay qamiiskan iminka gadaal uu nebigu la dultagu u gelinaya waxay culimadu leeyihin faacdaahu qamiisahudaa hore ayaa wuu u ballanqaaday ahayd waan siin doonaa markii xabaasha uu tegayna ka soo saara bui aanu geline sidaasa arrinkiisu ahaa halkaa waxaad ka arkaysaa nebi maxamed waa nebigii naxariista calayhi salaatu wasalaam dadku u naxariisanayaa naarkulama ordayo mid laga kari waayo mooyaane waa kii lahaa anigu guntigaabaan idinka soo hayaa naarta si aydaan ugu daadanin idina waa isku sii ridaysa munaafiqii sidaa u caayay ee khadyaanka uu ka joogsaday ee intaasoo jeega mimbarka kaga hadloo ninka ayaa iga qabanaya ilaa reerkaygiibuu caayay ayuu maalintii dambaysay caynkaa u galay wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin laqad jaakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmuuminiina ra'uufu raxiim can jaabir qaala wuxuu yihi wakaana alcabaas sababtu qamiiska u siiyey inay abaalgud ahayd ayaa aharkanina uu sheegayaa jaabir uu warinayo abaalgud bay ahayd nebigu abaalka loo galo wuu guri jiray gaal iyo islaam cid kastaaba ha u gasho marka inankaana wuu raalli gelinayay kutukashada iyo kutufidda qabiiskanna abaal hore loogu lahaa buu ahaa rasuulka jaabir baa wuxuu ihi qaale wuxuu ihi jaabir wa kaana alcabaasu bilmadiina cabaas madiinuu joogay cabaasna waad garanaysaaye waa nebi maxamed adeerkii fadalabat ilansaaru ansaartiibaa waxay dooneen sababan yaksuunahu mala ay huwiyaan markii madiine lagu soo dhoweeyey ayaa la doonay in qamiis loo geliyo falam yajiduu qamiisan qamiisba umay helin yasluxu calayhi ku habboon ilaa qamiisa cabdillaahi ibn ubay ninkaa qamiiskiisii unbaa la eegaaday kuna wanaagsanaaday fakasawhu iyaahu isaga huwiyeenoo waxay idhaahdeen kan qaado dabeetana kiibuu ka abaal gudayay markuu jinaasadiisa kan siiye rasuulku maadaama qamiis looga keenay adeerkay imikana ana qamiiskanaa siiyey masaladaasina waa masalo kale oo sababuhu nebigu ninka qamiiska u siiyeyba ka jawaabay afarkaasi can khabaab asxaabigii khabaab ibnu arati la odhan jiro weeye tarjamadiisa habeenkii hore aynu soo yaro ishaarnay qaala wuxuu uhi haajarnaa maca rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam gadaal buu beri dambe ayuu jiboonayaa uu qiirooday mimarigi iyo cajaladiibuu dib u celiyey taariikhda iyo sooyaalkii hore qaala wuxu uhi haajarnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baanu la hijroonay oo makaanu ka yaacna oo madiinaanu tagnay nabtaqi wajha allahi tacaala ilaahay wejigiisana waanu doonayni duunyo doon maanaan ahayne duunyadiiyo dadkiiyo dalkiiba waataanu ka cadharnaye diindoon baanu ahayn iyo ilaahay wejigiisa fawajaba uu ku sugmay ajrunaa cala allah ajriga yaga ilaahay uu ku sugmay dee in loo aqbalay nebigaa u sheegay ilaahayna waa hambaliyeeyey marka ajriga yagii ilaahay buu ku sugmay nalaga aqbal fa minaa waxaa naga mid a man maata mid dhintay lam yakul aan cuninba min ajrihi mushqaayadiisii adduunyada shay-an waxba tii aakhirada halkeeda way dambaysaaye mushqaayadii aakhiro adduunyada iyo calafkii iyo nuxurkii ninaan waxbaba ka soo gaarin baa jira oo intii la kululaa ee ama duruuftu jirta iska dhintay minhum waxaa ka mid ah muscab ibnu cumayr ninka la odhan jiray aabihii waxbarashada weeye ee madiina intaanu nebiguba soo hijroon buu madiine usoo diray isagoo nin da-yar ah oo dhallinyaro ah ummaddii buu islaamiyuu isku tubariday ilaa cuqaashiiyo salaadiintii isagoo islaamiyey in badan ayuu nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam qutila waa la dilay yowma uxud dagaalkii uxud ayaa lagu dilay calanwalihii rasuulku ahaa sala allahu calayhi wasalam oo calanka ayuu siduu ciidanka u siday ninka calanka sido dabcan ama hogaamiyaha ana yoolka haysta waa taargetka la eeganayo weeye kaa inaga dila baa la odhanayaa haddii calanku dhaco dadku ha kala yaaceene falam najid lahu shay-an shayba umaanaan helin nukafinuhu fiihi waxaanu ku kafanaba waa weyne markii uu shahiiday ilaa namiratan macawis yaruu guntanaa mooyaane ninkaas gaalada sanka ka gelaya macawis quluu guntan yahay waa laga yaabaa inuu kabalaa yahay kadibna colkiina calanka u sidaa waxaa la eegaya mu ahayn dharka iyo dhuuniga laakiin waxau ahaa diinta iyo qiyamka iyo xoraynta dadka kunaa waxaanu ahayn idaa qaaynaa ra'sa markaanu madaxiisa macawistaa uu guntanya ku daboola jinaasadiisi kharajat rijlaahu cagaha soo baxa wa idaa qaaynaa bihaa rijlayhi markaanu ku daboola cagaha iyo qaarka dambena kharajat kharajat ra'suhu waa madaxii uuna la iska dhadigeeyey kharajat ra'suhu madaxiisaa soo baxa kolkaana ma wada qaadayso jirhkii faamaranaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuuna faray an nuqadiya biha ra'sa inaanu madaxiisa ku daboolo caguha iska booqdeen wanajcala calaa rijlayh labadiisa cagoodna aanu saarnay ikhiran cawskorofka bahalka laydhaa cawskan dhaadheer intaanu soo xagaafno inaanu sida bahalkan asgogolka laga dhigo cawda la goglado kale cawskaa inaanu dusha ka saarno marka qaybtii korena macawistii ilaa jilbaha wixii ka sarreeyaa la saaray intan dambena cawskii baa lagu qariyey markii ilka la dhigay rag baa jira buui waayahaasi uu soo maray adduunyadana sidaa kaga tego waxba ka dhadhamin wa minaa waxaa ka waxaa naga mid a man aynacat lahu mida u bislaatay tamaratuhu midhihiisu fa huwa yahdibuha hadda hafayoo hololabinaya mida u bislaatay oo halgankii oo midho dhalay oo maal badan la helay oo madaxnimo la helay mid soo gaadhayna waa naga mid aynacti imaar hoobaantii baa bislaatay wey aynacat wa minaa waxaa naga mida man aynacat lahu miday u bislaatay amaratuhu midhihiisii iyo carafkii adduunyada fa huwa isagu yahdibuha ay yaqdifuha wuu guranaya marka anaguna marxaladan aanu marayna maalmihii askaaye rag soo marayna raggaasaa jiray marka tanina wuxuuna muujinaysaa un maro keliya hadday kalifteen qofka lagu kafmi karo waa duruufu duruuf wey xaalad dagaal wey maro keliyaa lagu kafmi karaa qofka haddii ay gaari weydo jidhka oo dhanna waxaa laga fuur yeelayaa inta xumaysta inta cawrada laga fuur yeeli hadday cawrada ka badatana xagga madaxa loo badinaya cagooha iska muuqdeene sidaa markaa halkaa aynu ku arkayn fawaaidkaasuu xadiidku leeyahay marka waxaa kaloo kaaga muuqanaya asxaabtu ridwaan ullaahi calayhim sidaa asxaabigana uu sheegaya khabaab oo ka mid ahaa raggii ugu horreeye islaamay in waxa loo socday aanu duunyahayna diinaha kayfa yukafanu lmuxrimu idaa maata qofkii muxrimka ah xajka xidhnaa hadduu xajkii ku shahiid ku dhinto sideebaa kafan looga dhigayaa sidee loo kafmaya idaa kayfa yukafan almuxrim qofkii xajka iyo cumrada xidhnaa sidee kafantiisii laga dhigayaa idaa maata markuu dhinto habu kafanidiisu waa caynka can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu yidhi markii uu kawara ka warramayay ninkii ka dhacay hashiisee qoorta ka jabay ayuu asxaabtii tilmaamayay habkii loo aasi lahaa wuxuu ihi iqsiluu lmuxrima qofka muxrimka a maydha fii thawbayhi mar labadiisa maro ku maydha alladayni axrama fiihimaa uu ku xidhay labadaa isagoo iska xidhan maydha waqsiluuhu bimaain wa sidrin biyo iyo caleenta gobkana ku maydha baalkan qasilka laydhaa saabuuntii ka dhignaa wakafinuuhu fii thawbayhi labadiisaa maro uun kafan uga dhiga walaa tumisuuhu biiib udgoonna ha taabsiinina ilaa qofkani marka uu camalkan xidhanya udgoon looma ogolay walaa tukhamiruu ra'sa madaxiisana ha daboolina qofku markuu muxrim yahay dee madaxa ma daboolo fa innahu qofkan yubcafu yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha waa la soo saaraya muxrima isaga oo camalkan xidhan yulabi talbiyadiina akriyaya marka halkaa waxaa kaaga muuqanaya camalka cibaadada la yidhaahdo qofba cibaadada ku jira calaamay unoqonaysa qofkii isagoo sujuudsa dhintay sujuuddii baa ka muuqan kii isagoo tukanaya tukashadii kii jihaadka jihaadkii baa ka muuqan kii xajka xajka marka cibaadooyinka iyo camalka wanaagsane qofka markhaati buu unoqdaa qofkan isaga ah ee dhintay waxaa lagu kafmaya in labadiisii cadcadaa labadaasu maanu la soo bixi qiyaamaha dhakadiisuna way u faydantay udgoonkiina waa laga dayn labada marana ku maydha markuu nebigu leeyahy dee waa sidaa qofka shahiidkaba wixiisa loogu laabo ayuunbaa kana loogu maydhi doonaa inaan laga saaraynin baaba dee daahirkuu noqonaya yqsilu lmuxrima fii hawbayhi aladayni axrama fiihima malaa dee iyagoo ku daboolanubaa gacanta hoosta laga marin almisk udgoonkiiyo qofka dhintay maydka ah siiba raggii dumarka dee iyaga waa laga daynayaa jinaasadooda wixii laga daynayay markay noolaayeen can abi saciid qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi adyabu tiibi udgoon waxa ugu fiican ilmisk almisku cadarka miskiga la yidhaahdo cadarkaasaa wax udgoon ugu wanaagsan can abi saciid mar kale qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigi ilaahay wuxuu ihi min khayri tiibikum cadarkiina waxa u wanaagsan almiskuka la yidhaahdo iminka labadan xadiid ee abi saciid uu warinayo kala lafdiga ah waxa ay sheegeen cadarka u wanaagsan inuu yahay maxay miskiga laakiin kanay hadal in maydkii la marinayo xaggee laga fahmaya in maydkii la marinayo saxw alkalaam aw min curdi alkalaam hadalka dhinaciisa laga qaadanaya waayo nebigu waxa uu soo yidhi walaa tumisuuhu biiibin udgoon ha marinina qofka muxrimka ah maxaad ka fahamtay halkaa haddaanu muxrim ahayn in la marin karo udgoonkii waa si daqiiqa buu udaliishanaya qofkan dhintay isaga oo muxrima udgoonka ka daaya waa marin kartaan qofkii aan muxrim ahayna dhintay udgoonka baa laga fahmay waaya waa siyaabaha masaa'ilka fiqiga ay uga soo saaraya wy alidnu biljanaza alidnu biljanaza jinaasadii oo ogeysiis dadkii ay khusaynaysay lagu siiyo o la ogeysiiyo in la is-ogeysiiyo jinaasadii goorta la qaadaya iyo dhimashadeedaba si loogu tukado waxna loogu taro hawsha nacyigii iyo baroortii la diirayna ma aha horeynu usoo sheegnay haddii arkaa iyo imaqla iyo barooray tahi waa diidmo laakiin haddii asxaabta iyo ehelka iyo kutukadayaasha la ogeysiinayo jamaca loo badanaya ha way fiicanta can abi umama ibni sahl bni xunayf ana miskiinatan maridat miskiinad baa bukootay waa laga yaabaa tii masaajidka nebiga xaari jirta inay ahayd oo riwaayaanka qaarkood ay tilmaamayaan qof qayim ahaa masaajidka xaari jiray ayaa dhintay dabeetana horey bay ka aaseen iyagoo nebiga u sheegay taa inay ahayd baa suuragala bay leeyihin faabara rasul faukbira rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama bimaradiha xanuunkeedii baa nabiga loo sheegay gabadhaa masaajidka ka shaqaynaysa inay bogto waa hadday iyadii tay wa kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yacuudu lmasaakiin nebiguna masaakiintu soo booqan jirayo wayas'alu canhum wuu waraysan jiray yas'aluhum canhum ama yas'alu nnaasa canhum mar wuu soo booqanayaa marna dadkuu ka waraysanaya leeya ka warrama qofkii taasina wuxuunay daliilu tahay qofka madaxda ummadda u ahay aabbuu u yahay sidii aabbahoo kale uga dhigayo ummadda wuu dhexeeyaa marka reerkooda iyo saaxiibadii iyo xisbigiisu ma xambaartee wuxuu isku dayaya tafaqad alumuur alcibaada walbilaad dalka iyo dadkaba wuu dhex marmaraya nebi sulaymaan baa ilaahay uu ka warramay qiyaadadiisii iyo hogaamintiisii saxnaydoo wuxuu uhi watafaqad aayr faqaala faqaala maa liya laa ara alhudhud am kaana min alghaayibiin wuxuu ku sameeyey kormeer iyo ukuurgal ayuu ku sameeyey indhaindhayn raciyadiisii markuu shimbirihii marayo ayuu hududkii ka waayay dee ninka shimbirihii maraya jini insiba wuu soo dhameeyey markaa ma aha uun inaad meelun hurudo oo mar unaad ka soo boodo sida madaxda muslimiintu casrigan ay yihiin oo mar unaad meeshii kasoo era fudhuu tidhaahdo taa looma baahnee rasuulka iyo abubakar iyo say samayn jireen awey qofka inaan looga warramine walow isagoo isqarinayana ha dhex maro abubakar iyo cumar iyo way isqarin jireen markaa qofku intuu iska hagoogto hadduu tagsigiisa yar iska qaato xaafadaha buulasha iyo kuwa fuqarada iyo kuwa masaakiinta iyo meelaha kuwa cabanaya iyo kuwa laga cabanayaba wuu ku urgeli karaa dabeetana dadkii dhagaha ka haystay war ka madax bannaan buu heli karaa uu ku go-aan qaato nebigu wuxuu booqan jiray masaakiinta waanu waraysan jiray ba halkaa ku jira inageenna raaciyaddaa lafdigeeda haddii aad tahay aqoon-yahankii iyo haddii aad tahay caalimkii iyo haddii aad tahay maalqabeenkiiba waxa laga maarmaana dadkaaga magaalada aad ku nooshay iyo deegaanka inaad ummadda dhex marto waxaa laga yaabaa in qaarkeen ooda xamaam la-aantooda diiqaday ku jiraan aynaan kaba warhayninba kuwa waalan ee meel ku xaraysan kuwa agoonta ah kuwa bukaanka ah kuwa naafada ah kababa warhaynaba markaa maxaynu kuwa xukumayo madaxoo meel ku jira u sheegiba idan nebiga marka lagu dayanayo calayhi salaatu wasalaam qofku waxba bayuu tarin laakiin inaad wax ogaataaba wax dhan ah inaad aqoon leeda gaalada waa idinka arkayoo gaal ka yimi new york iyo adduunyada dabadeeda ayaa kaaga sheekaynaya kuwaaga fuqarada iyo kuwa shubmaya iyo kuwa qaxaya ayuu kaaga sheekaynaya diraasaduu qora inaad akhridaaba laga yaaba dee waa nacasnimo weyn fa qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau yihi idaa maatat faadinuunii markay dhibatay ogeysiya waan arkaya inay il daran tahay fa ukhrija bijanaasatiha laylan habeen baa lasoo saaray jinaasadeeda wakarihuu waxay naceen an yuuqiduu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga inay toosiyaan fariinta way qabeen amarkii may khilaafin oo tudhid bay se ka ahayd waxay idhahdeen islaanta gabadhii dhimatay ogeysiiskaana waynu qabnay rasuulkii ilaahayna wuu hurdaa inana waynu ku filannahay dee aynu iska aasno shakilaan bay isqanciyeen falama asbaxa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam markuu nebigu waa bariistay ukhbira waxaa loo warramay biladii arrinkii kaana minha xaggeeda ka ahaaday dhacdadii xaggeeda ka jirtay baa looga sheekeeyey oo layihi dee islaantii dhimatoo la aas faqaala wuxuu uhi alam aaburku oo miyaanan idin farin an tu'dinuunii biha inaa i ogeysiisaan canaan baa ka dhacday sawtaan idinidhi ogeysiiya miyaanan idin amrin ayuu nebigu leeyahy sawtaan amar idinku siiyey inaa i ogeysiisaan qaaluu waxay dhahan ya rasuula allah rasuulkii ilaahay waa adaabta wanaagsan maxamedow ma odhanayaan lakin waxay leeyn rasuulka ilaahay laa tajcaluu ducaaa arasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacda karihnaa waxaanu nacnay an nuuqidaka laylan inaanu habeennimo kusoo kicinaanu nacnay fakharaja rasuulu llahi sala allahu alayh canaantii halkaa muu sii dhaafinine caadigiisu wuxuu ahaa nebiga ha baraarujiya dadka laakiin kuma tiiqtiiqsanaynin o ilaa cirbaha ma raabsanaynine waayo canaantu markay badato waa ciqaab qaybaha ciqaabku ku jira tahdiidka iyo hanjabaada iyo huruufku halkaa muu sii dhaafinine fakharaja rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu baxay xataa safa binnaas dadkiibuu safay calaa qabrihaa qabrigeedii soo ururo haddaba saf gala buuri saf gala uu ugu laba celiyey markaa hawshii ay markaa soo yaro gaabiyeen isna wuu ku laba celiyey wuxuu ihi saf gala calaa qabrihaa wakabara arbaca takbiiraat afar jeer buu allahu akbar yidhi salaatuljanaaza buu ku tukaday markaa wa halkaa waxaynu ka fahnay dadka muslimiinta ahay miskiinkooda iyo madaxdooda iyo maalqabeenkooda iyo kooda macrifada laynayiin dad siman amaam allah ilaahay hortiisa way siman yihiin ummaduuna marka ay taa dareemayso dad isjecel oo isu hanweyn wey qofku marka aanu dareemaynin in la yasayo miskiinnimadiisa daraaddeed ducadiisaaba dadka ku filaanaysa haddii kale hiifitaankiisa iyo habaarkiisa ayuu ummadda la dhex joogayaa waxaynu ka fahmnay oo kale halkan jinaasadu marna waxa weeye haa'iba can ilbaled marna waa haa'iba fi lbaled mar waxay ka maqan tahay magaalada marna magaalada dhexdeeda ku maqantao lagu soo aasay marka hadday magaalada ka maqan tahay salaad haa'iba lagu tukan haddaan cidi ku tukanin haddii laakiin magaalada dhexdeeda ay ku maqantao lagu aasay meel magaalada ka mid ah waa in la isdul taagaa xabaashi oo lagu soo tukadaa iyadoo lagu tukadayna waa lagu tukan karaa sidanuu nebigu sameeyey qofka aan lagu tukaninna samada kadibba ha ahaatee waa la duultegi waa lagu soo tukan doonaa waxaynu ka fahmaynaa salaada janaasadu inay afar takbiirood tahay khilaaftaa jiray laakiin halkan sidaasuu caddeeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam takbiir walba waxa ka dambaynayana halkeeda ayaynu insha allahu tacaala ku gaari doonaa waxaa laga fahmayaa xadiidka arrimo muhiimi marka ay jiraan qofka mudan ee la dhowrayo in la toosin doono ama la soo jeedin doono ama mashquulka uu ku jiraba laga soo saari doono hurdadaa laga toosin doonaa khudbadaa laga joojin doonaa dariskaa laga joojin xaaladuhu waa awlawiyaadkaa la eegaa arrinba arrinka uu ka adagyahy ninkii albaabkaa isa soo taagay ee lahaa diinta hala ibaro dadkii oo dhan oo dhegaysanaya intuu nebigu iskaga tegay u mimbar ka soo dego xiisab siiyey asurcatu biljanaaza aadaabtii janaasada waxaa ka mida in lala degdego sidaynu isticmaalna cagsigeed weeye imikaadaad moodaa dadku inuu soo yaro ilbaxayo ula soo qabsanayo surcadu waa degdega gaariga caadigii siduu u socdo ee two iyo tree ugu socdo ayaa loogu wadaya ambalaska lagu sidana haddii dadku ay ku sidaan rarab iyo tunkana siday u tallaabsadaan markay suuqa tallaabsanayaan ayay u tallaabsan doonaan weliba surcada aynu xaggan ku arki doonaa waxay sheegaysaa in aada loola dheeraynayo aada loola dheeraynayo sidaasaa sunnaah maaha in la isqanciyo allahuma ilaa mid bay fuqahadu sheegaano haddii aan darar iyo dhibaata ku imanayn janaasada maalan hadday qarxayso dhiig ka imanaya ama wasakhiya wixii kale dee taa waa xaalad gaara can abi hurayraa qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquul rasuulki ilaahay baan maqlay buri cabdiraxmaan binu sakra dawsi idaa wudica yaquulu wuxuu leeyahy idaa wudica arajulu marka la dhiga ninka asaalixu wanaagsan calaa sariirihi ninka wanaagsan gabadha wanaagsanna waa la mid qofka wanaagsan marka la saaro sariirtiisa qaala wuxuu idhaahdaa qadimuunii qadimuunii iqadima o iqadima hore ii wada hore ii wada hore ii wada buu leeyahy oo yaa odhanaya dee sow tan naftii laga saaray tii naf ahayd buu ila insaanku ku haradi jiray so inaga jinaasadu sidana naftiiba waxaa la tilmaamay xagga kore inay u baxday iyo ciliyiin iyo caalamkii ay ku casuumnayd intan aynu inagu jinaasada wadwadno jinaasadan laftigeedu ilaahay uu ka hadlinaya iyadoo ruuxdii ka maqan tahay ayay hadlaysaa ilan ilaahay qoryahaba uu ka hadlaya soo kuwii nebigaba dhirtu la hadlayay iyo shayga jaamidaadka ah ee qallalan marka iyaduna waa noocii wa idaa wudica arajulu yacni suu ninka xunna marka la dhiga calaa sariiri qofka xun marka rarabta la saaro iyo naxashka qaala wuxuu leeya yaa weyli guuldaradayde ayna yadhabuun ayna tadhabuuna bi bal xaggey la tegaya ayna tadhabuuna biha ayna tadhabuuna bi damiirkii un baa isbedelaya xaggee ila tegaysaa xaggee igu wadaa sidaasuu leeyahay anigu dee meeshaa la itusba oo naaraa la iga tusaye maxaa igaga wadaan ma ituurtaan un bay dee ka dhiganta yaa laytahaa kaanat alqaadiya maa agnaa canii maaliya halaka canii sulطaaniya cabashadii iyo calaamcalkiiba halkaa ka bilaabma can abi saciidin alkhudriyi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama nabigu wuxuu uhi idaa wudicat iljanaaza jinaasadii marka la dhigo nacashkii la saaro faxtamalaha arijaal ragguna ay ku qaadaan calaa acnaaqihim qoorahooda halkaana waxaa ku kaaga muuqday ilan meel walaad dul martaba maxaa laga fahmaya waa inaad naska eegto oonaad erayguun iska eegin laftigiise raggu ay qoortooda ku qaadaan waxaa laga fahmaya lama laalaadinayo sida kildhiga ee xagga saraa la saaraya qofkii si loo ixtiraamo waxaa laga fahmayaa dumar inaan loo dirayn dee xaawalaya bal jinaasada qaada meesha ma taalo hadday dee ku qabsato waa halkeeda oo muslimkuba markuu macrikada ku jiro laysku dhilayo dagaalku jiro dee dumarkaa dhimashadii iyo dhaawaca iyo hawlahaa qaabili jiray xaaladdu hadday adkaato waa halkeeda ama cid kaleo meydkii aasta la waayo laakiin hawshani waa hawl ragga u taalla aaska iyo qaadida iyo hawlahan oo dhan dumarku kafa wuxuuna kasoo geli karaan maydhida iyo kafinta xaawalayda markay mid xaawalaya waraan fain kaanat haddii ay ti saalixatan jinaasadu tu wanaagsan qaalat waxay leedahay qadimuunii qadimuunii ilaa halka ka horeysay arkaysaayoo sida t v-ga loo tusiyey markay naftu sii baxaysa ee horu mariya wain kaanat hayra saalixatin tu aan wanaagsanayn hadday tahayna qaalat waxay leedahay yaa waylaha tan guul daradeede iyadaa qof kale iska dhigaysa ayna tadhabuuna biha xagee ku wadaa maxaba ila kama horeeya ani wax iga horeeyaa ma jire xaggee lagu wadaa yasmacu sawtaha codka jinaasadaa waxa maqlaya kullu shayin ila linsaana wax walba wuu maqlayaa insaanka mooyaane midkiio ina bani aadama dhagaha furaysnaa ee cuslaa kii mooyaane aan waxba maqlaynin anteenadiisu daciifka ahay marka insaan haddii laga soo reebay waxaa maqlaya dhirta xayawaanka xataa jinkaa maqlaya qayladeeda iyo cabashadeeda walow samicaha alinsaan hadduu maqli lahaa ina bani aadam la saciqa wuu suuxi lahaa qaylada ka dhacaysa iyo catawga qofkaasi uu intuu muraara dilaacaabuu kii maqlaaba meeshiisa kusoo xila dee markaasaynu isku daadan lahaynoo suuqaba cidima marteen ilaahay markaa wax badanuu inagu qariy inaga qariyey ayaa danteennu ay ku jirtaa codkeedaa laynaga qariyo waa danteenna geerida laynaga qariyo waa danteenna waxa meeshaa ka jira laynaga qariyo waa danteenna laakiin dee maqalbaynu ku haynaa ilaahay markaynu rumaysannahay iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wixii waxaynu arkayno oo kale unbuu ka dhigany marka halkaa waxa aad ka aragtay dee horumariyo kol hadday leedahay waa la horumarinaya waa lala ordaya can abi hurayrata yablugu bihi nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal rasuulku gaadhsiinaya yablugu bihi nabiya yarfacuhu yarfacuhu yabluguhu waa xadiidku nebiga gaadhsiiyo xadiid marfuuca wey nebigu waxau ihi asricuu biljanaaza jinaasada la la dhaksada la degdega israacu waa wax ka dheeraada socodkii caadiga fa inta ku saalixatan hadday wanaagsantay fa khayrun tuqadimuunaha ilayhi khayr baa ula ordaysaa wain taku kayra daalika haddii aanay sidaa ahayn mid wanaagsan aanay ahayn afkaa laga dhowrayaa eh fa sharun waa balaayo tadacuunahu can riqaabikum qoorihiina ka dhigaysaan dee naar baa iska dejinaysa naar ile qofkani waa ahlu naar eh naar baa iska dejinaysaan oo iska nasanaysa ehelkaagaba ha ahaadee markaa wax loo haystaaba ma yaallo ama adigaa iska dhigayo sharkeeda iyo balaayadeeda ka nasanaya ila isagaa balaayada doortay qofku eh ma badbaadin karaysid maante ama khayrkiisii baad uqadimaysaa maxaad uxanidi dee waxaad ula luudaa ma yaalo can abi hurayrata qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul waxaan maqlay buu ihi abi hureyra rasuulka ilaahay odhanaya asricuu biljanaaza fain kaanat saalixatan faqadamtumuuha ila alkhayr khayr baa u qadinteen wain kaanat kayra dalika kaanat sharan tadacuunahu shar weeye aa ka dejinaysaan can riqaabikum isku qolaanu ahayn ehel buu ahay saaxiib baanu ahayn waxaa ka kaca ilaahay baa helay maanta dabeetana naaraa lagu afuufaya isku qola ma idin marka can cabdiraxmaan bni yuunusa qaala wuxu uhi shahidtu waxaan goobjoog u ahaa janaazata cabdiraxmaan bni samura asxaabigii la odhan jiray geeridiisii baan goobjoog u ahaa basraan filaya inuu ku dhintay taariikhu khamsiinaadkii buu dhintay waxau ahaa muslimat lfatxi dadka loo yaqaano markuu nebigu xoreeyey calayhi salaatu wasalaam maka raggii maalmaha islaamay buu ahaa waktigaa uu basre ku dhimanayo ninka ziyaad la ydhaha baa ka madaxa ziyaadkanina wuxuu u egaya inuu yahay ziyaad ibnu abiihi ziyaadkii ina aabbihi ninkii la odhan jiray oo wakti meeshaa madax ka ahaa ninkaa jinaasadiisii baan goobjoog u ahaa cabdiraxmaanka ah asxaabigaa wakharaja waxaa soo baxay ziyaad ninkii la odhan jiray meesha ka madax ahaa ayaa yamshi wuxuu socdaa bayna yaday sariir nacashka xaggiisa hore u socdaa ninkan madaxdiina meesha barasaabka ah fa jacala waxay bilaabeen rijaalun rag min ahli cabdiraxmaan cabdiraxmaan ehelkiisii rag ka midii waxay bilaabeen iyo wa mawaaliihim addoommihii ay xoreeyeen waa isla ehelkii iyo qaar addoom ahaan jiroo la xoreeyey waxay bilaabeen yastaqbiluuna sariira sariirta ayay qaabilayaan wayamshuuna way soconayaan calaa acqaabihim cidhbahooda cidhbahooday soconayaan markaa dee sariirtay qaabilsan yihiin xagga dambena way kaga jeedaan istiqbaal dee way ka horeysaa iyagaa markaas sariirta qaabilayoo dee way ku jeedaanun wey waanay daba socdaan wayaquuluuna waxay leeyihiin ruwaydan ruwaydan baaraka allahu fiikum ruwaydan ruwaydan war aayara aayara jinaasadda hala ordine allah idin barakeeya aayara aayara kuwii ehelkiisaabaa ka yaro naxaya iyo dadkii la xoreeyey waxay dhawada la ordina aayar aayar fa kaanuu waxay ahaayeen dadku yadibuuna dabiiban way la tukubayeen tukubid ninkii shaacirkaa waxa uhi zacamatnii bishaykin walastu bishaykin inama shaykhu man yadubu dabiiba inanaan la yaro hadlay waxay igu tidhi odaybaa tahay bay igu tidhi way igu khaldantee buu ihi odaygu sawka yadubu dabiiban odaygu sawka tukuba maha anigoodan afarqaadayaa ma igu khaldantay buu leeyay fa kaanuu yadibuuna dabiiban way la tukubayeen xataa idaa kunnaa markii aanu marayno bibacdi dariiqi lmirbad meesha mirbadka la yidhaahdo wadooyinkiisa qaar ka mid a bibacdi ariiqi lmirbad meel iska un bay ahayd mirbadku meelaha ka mida la maraye waddada meel ka mida markaanu marayna laxiqanaa waxaana soo gaadhay abubakrata calaa bakla ninkaasaana soo gaadhay isagii oo baqal fuushan waa asxaabiga abubakra la ydhaha abubakar ma aha waa abubakrata tada eeg asxaabigii abubakrata la odhan jiray ayaa na soo gaadhay baqal buu fuushan yihi falam falamaa ra'aa markuu arkay aladii yasnacuuna wixii ay samaynayeen dadku dee dadkan tukubaya jinaasada sida kolkuu arkay xamala calayhim bibaklatihi baqashiisiibuu kusii daayey siay ula cararaan ilaa kolkuu gaari kugu soo cararo horaad u cararaya wa ahwaa ilayhim bisawt kolkaasuu u taagay shaabuuggiisii ama ushiisii ayuu sidaa hore u dhaqaajiye hore u dhaqaajiye wa qaala wuxuu ihi khalluu khalluu waar ka hor dhaqaaqa kuwiina hor taagan hore u socda hore u socda ushiibuu sidaa ugu gacan haadiyey baashiina wuu jiirsiiyey ficil qowl iyo ficil buu israaciyey ahwaa ilayhim bisawt wuxuu u ishaaray ushiisii ama shaabuuggii khalluuna buu leeyahy khalluu kuwiina hor taagana ka socda fawalladii waxaan ilaahii baan ku dhaartay akrama wajha abilqaasim abulqaasim oo nebi maxameda ilaaha wejigiisa sharifay ee karaameeyey baan ku dhaartaye laqad ra'aytunaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam waanu is arkay anigoo nebiga la socona ra'aytunaa ra'aa waxyaabahay afcaasha kala gaar tahay ama khusuusiyaadkay ka mid tahay ficilki iyo faacilki iyo mafcuulkubayna iyada un yihiin ra'aytunii waan is arkay faacilkii iyo mafcuulkii iyo ficilkiiba dhan un bay kasoo wada jeeda ra'aytunaa waanu is aragnay maca rasuulillahi anagoo nebiga la socona wainaa lanakaad waxaan u dhowaanaynayba narmulu biha ramlan narmulu biha inaanu jinaasada la guclayno ramalan guclo guclaa baanu ku dhowaanay markaanu sidno markuu intaa yidhi fambasata alqawmu qoladii baa farxay qoladii la yar hor jooge lalahaa aaya ruwayda ruwaydan socda ee doonaya inay tallaabsadaan baa insharaxat suduuruhum bimacnaa farixuu daalik waarbii waayo daliilkiina hellayna dhaqaajiya baa le qaarun baa joogana lahaaye hore inoo wada markaa sunnaha in la dabiqaadaa muhiima dadkana loo sheego marka kan loo sheego kale loo sheego uu iswada gaaraya can abi saciidin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu waxau uhi idaa marat bikum janaaza hadday jinaasadeediin soo marto faquumuu istaaga faman tabicahaa qofka jinaasada raacana falaa yaqcud yuu fadhiisanin xataa tuudaca jeeroo la dhigo intaasuu amarkaasu bixiyey waa baabkan soo socda ayuu xadiidkani raacsan yahay inuu ku daro haddii jinaasada idin soo marta idinkoo fadhiya istaaga haddii aad la socotaan jinaasadiina iska taagnaada ilaa inta dhulka la dhigayo ha fadhiisanina iyadoo la sido baabu lamri bilqiyaami liljanaaza waxaa la isfaray in laysu taago janaasada hadday kugu soo hagaagto adiga oo fadhiya istaag ama gaal ha jinaasad gaal ha ahaato ama jinaasad muslima ah axaadiidtan soo socota ayuu markaas alqiyaamu lijanaazati ahli shirki alruksatu min tarki اlqiyaam ilaa intaa dhowrkaa baaba isdaba socdoo dhami halkaasun bay ka hadlayaa labadaas afartaa safxadood markaynu soo ururino culimada islaamku waxa ay isku khilaafeen qofkan jinaasadee la sido ma la isu taagayaa jinaasadii mise la isuma taagay oo haddaad socotona ma istaagaysaa haddii aada fadhidana ma kacaysa mise ma kacaysid oo iska fadhiyaysa haa iyo maya labada waa la yidhi waxa haa iyo maya la keenayna axaadiidtan ayaa iskhilaaftay oo qaarkood ay uu nebigu dee amraya in la kaco qaarna ay sheegi doonaan a kuwa u dambeeya baabka dambe ruksadda in la iska fadhiyayo marka culimmadu waxay u badan yihiin aan idhaahda saddex madhab taqriiban iyo rag badan oo kaloo la socdaa in la nasakhay xadiidka cali bay daliishanayaane baabka dambe berigii horaa la kici jire gadaal waa la iska fadhiistay bu waa la iska fadhiistay markaan mar hadduu asxaabigu tilmaamay kaa hore in la nasakhay waa mansuukhu bay yidhahdaan waxba loo kici maayo welise qaar baa ku adag culimadoo leh adilada u kacaday u badantay xadiidkaa cali aynu gaari doonaana kuma cadda sidaa daraaddeed waa loo kici waxaa loo kacayaa wax kasta buu waxa weeyaa nebiga sheegay cilladoo waa geeridu naxrinta ay leedahay ama gaal ha ahaada ama islaam qofkii eh waa naxrinta meesha waxaani ka dhaceena naf bani aadami ku baxday ee isbeddelkani ka dhacay in la naxo oo la istaago wey naxdintaasaa markaa dhimashadu geeridu naxdin bay leedahay naxdintaa daraaddeed iyo xusuusta geerida ayaa loo kacaya iyo arrinkan hawlka leh culayska leh waynu soo qadinay markaa dhinaca rajaxan iyo masaladu khilaafka ku jira intaa marka aada la qabsato waynu akriyo axaadiidta horena way diidi kuwa baabka dambe ruksaduna wuu ogolaan qola way jamciyeen qolana way kala rajaxeen qola way jamciyeen aan idhaahno way way waxay idhahdeen waa naasik iyo mansuuq oo qayb qaybta hala fadhiya labaan nasakhays can ربيعة عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحول إذا رأى أحدكم الجنازة متكين هدو جنازة دركو فلم يكن ماشيا معها آن لا سعنين أهين من لا سعرة جنازة بقفك إيش ساري لبنو سعنين فليقم هيستاغو حتى تخلفه جيرو لو ويداريو بكسر اللام مئة ama xataa tukhalifahu ilaa ay iyadu gadaal bariso isaga ilaa ay gadaal barisay ku dhaafto oo markaa dee ay ku dhaafto gadaal bay ku marisay aw amase tuudaca la dhigo min qabli an tukhalifa intaana isaga dhaafin ayaa la dhigay agtaadaaba la dhigayba dee de waad iska fadhiisan karta haddii ay ku dhaaftona waad iska fadhiisan karta laakiin haddii adiga oo socda jinaasad lagu soo mariyo istaag intay ku dhaafayso ama agtaada la dhigayo can caamir bni rabiicata alcadawiy can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam annahu qaala nebigu waxau yidhi idaa ra'aytum ljanaazata faqumuu xataa tukhalifakum aw tuudac xataa tukhalifakum jeeray gadaal idin marinayso oo iyadu ay idin dhaafayso aw tuudaca ama la dhigayo marka la dhigo ama ay idin dhaafto iska fadhiista haddii aada socotood istaagtayna iska soco gaarigii baad ka joojin adigiina waad istaagi sidaasi baa rasuulku amray calayhi salaatu wasalaam can abi saciidin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam idaa ra'aytum ljanaazata faqumuu faman tabicaha qofka raacee janaasada la socdaana falaa yaqcudu yuu fadhiisanin xataa tuudaca jeero la dhigo janaasadii inta la sido ama degta lagu sido ama gaadiidka iska taagnow iska soco ha fadhiisan marka laakiin dhulka la dhigo ama xabaasha la dhigo ama dusheeda ama lagu tukanayo waad fadhiisan kartaa mar walba wixii qofka bani aadamka ah lagula xisaabtamaya la amrayaa waa wuxuu karayo waxaanu karayn sideedaba qofka lagulama xisaabtamo haddii iyadoo la sido ama lala taagan yahay qofka uu xanuunsanayo ama daciif uu yahay dee ilaa intaad suuxaysama taagnow baynu idhaa caqligiiyo sharciguba waxay keenayaan ka macduurka ee cudurdaarkale inuu iska fadhiisanayo can abi hurayrata wa abi saciidin qaala labadaa asxaabiyo wada jiraa waxay yidhaahdeen maa ra'aynaa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka maanaan arag shahida janaazatan qatu isagoo jinaasad weligii goobjoogu ahaa fa jalasa fadhiistay xataa tuudaca jeeroo la dhigo ilaa la dhigo muu fadhiisan jirin nebigu jinaasad kastoonu aragnay isagoo la socda waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam can abi saciidin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam maruu calayhi bijanaaza rasuulka janaasad bay la soo mareen faqaama wuu kacay wa fii lafdin ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama marat bihi janaazatun jinaasad baa soo martay dabcan la sido la jinaasada ma lugayse faqaama markaasuu kacayoo wuu istaagay waa sidaas weeye oo dee sidii dadka amrubuu isaguna yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam can yaziid ibni haabitin annahum kaanuu juluusan maa maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam asxaabtu waxay la fadhiyeen rasuulka fadalacat janaaza janaasad baa soo baxday faqaama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu istaagay wa qaama man macah asxaabtii la fadhiidayna way istaageen falam yazaaluu qiyaaman may daynin inay taagan yihiin xataa nafadat ilaa ay libidhay ilaa nafadat ilaa maratay ilaa la waayey goormaa la waayaa dee kolkay waa libidh un wey ilaa ay isha ka qarsoontay dee in badan buu taagnay weliba taagnidii dee inay intay in badan ku dhaafaysa tahay buu xadiidkana caddeeyey alqiyaamu lijanaazati ahli shirk dadka gaalani gaalnimada leh ee gaalada ah baa iyagana janaasadooda loo kici can cabdiraxmaan ibni abi layla qaala wuxuu uhi kaana sahl bnu xunayf waqays ibnu sacd ibni cubaadata bilqaadisiya labadoodaas waxay joogeen sahal iyo qays qaadisiya horaynu soo ishaarnay qisadeeda dagaalkii adkaa ee reer faris iyo muslimiinta dhex maray ciraaq famura calayhima bijanaaza janaasad baa lala soo maray faqaamaa way istaageen labadoodii baa kacay faqiila lahumaa waxaa lagu yidhi innaha min ahli shirki gaaladay jinaasadani ka soo jeedaa waa dee jinaasad muslin maaha waa jinaasad gaale maxaa idin kiciyey faqaalaa waxay yidhahdeen daliil bay keeneen mura calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama bijanaaza nebigaa jinaasad lala soo maray faqaama wuu kacay faqiila lahu waxaa nebiga lagu yidhi innahu yahuudiyu hadde waa yahuudi qofkan dhintay faqaala wuxuu ihi alaysat nafsan oo meena naf dhimatay ahayn su-aashaasuu ku jawaabay annana tii baanu idinku jawaabaynaabe haddaad tidhaahdeen waa qof mushriga dee nebigaba waxaa lagu yihi waa yahuudi oo waa naf baxday buui dee annaguna waxaanu idin leenahay mushrigu dee waa naf baxday marka xaggaasaa laga eegaya argaga xaggeeridaa lala kaca meel lagu dhintay meel la fadhiyo ma aha markaas daliilkaasay keeneenoo siduu nebi maxamed u tababaray calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa waxa weeye qofka la qabsadaa inuu daliil isku furfuro reerka iyagaa yidhi iyo sheekhayga iyo madhabtaydaa tidhi laga aqbali maayo asxaabigiibaan xataa lala laga aqbalayn marka ilaa uu daliil keeno saasuu ku rabeeyey rasuulku markaa halkaa waxaa kaaga muuqda yahuudiga iyo mushrigiina iyagoon iyagaba la weyneynayn geeridaa la weyneynaya can jaabir ibni cabdillaahi qaala wuxuu uhi marat bina janaaza janaasad baana soo martay faqaama rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulku wuu istaagay wa qumnaa macahu waanu istaagnay annaguna faqulnaa yaa rasuula allah inaha janaazatu yahuudiya janaazatu yahuudiyatin gabarh yahuudiyada jinaasadeed weeye ayaanu ku nidhi faqaala wuxuu uhi ina lilmowti fazaca waa ismu inoo mu'ahara iyo khabarkii oo muqadama ina fazacan lilmowt geeridu argagax bay leedahay faidaa ra'aytum aljanaaza faquumuu haddaad jinaasada aragtaan kaca argagaxa geerida la kaca yahuudiyada iyo mushrikada iyo musniya arrimaha maahae malagu mid walba uu ku yimi markaa geerida kacabsigeeda iyo argagaxeedaynu la kacaynaa alruksatu fii tarki lqiyaam in sala ukicidda la iska daayaa la rukseeyey waa la rukseeyey sheekhu wuxuu ku tegey markaa in sida hore casiimatay sidanna rukso tahay sidaa horaa go-aan ah oo waa loo kici buu ku leeyahy laakiin fasax waxaa laga bixiyey qofkii doonaana inuu fadhigi karo ruksa marka lagu leeyahay naski muu odhanin laakiin ruksa qolada naskiga jumhuurta weeye laakiin isagu ruksad hadduu ku yidhi qablaha alcaziima caziimadii waa sideedii kiciddii waa halkeedii laakiin ruksada waxaa loo bixiyey inuu qofkii doonaa iska fadhigi karo isagoo xataa aan cudurdaar lahayn marka macnaheedu waxa weeye axaadiidtaa hore amarkaa ay bixisay maaha mid waajiba ee waa amar in la kaca unbaa fiican axaadiidtan dambe ee looma kacayo tirina waxa weeyaan waa mubaax waa la iska fadhigi karaa macnaha waa jamciyeen iyaguna qolo isku naskiday iyo qolo kala rajaxday iyo qolo jamcisay qolo jamcisu ku jira can abi macmar qaala wuxu uhi kunaa cinda caliy caliy bna abi aalib baanu ag fadhinay famarat bihi janaaza jinaasad baa soo martay faqaamuu lahaa dadkiibaa u kacay faqaala caliyun maa haada cali baa wuxu uhi maxaa la kaa kacdeen maa haada ismu ishaare wuxuu u socdaa kicitaanku muxuu ahaa qaaluu waxay idhaahdeen amru abi muusa dee abi muusa amarkan bixiyey abi muusa ashcari ayaana amray asxaabi baana amray faqaala wuxuu yihi asxaabiguna faqaala wuxuu yihi inamaa qaama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam waxaa odhanaya cali nebigu wuxuu u kacay lijanaazati yahuudiyatin gabarh yahuudiyada jinaasadeedoo la soo mariyey buu isla ayuu isu taagay walam yacud bacda dalika intaa kadib kumuu noqona uu iska fadhiyey mid yahuudiyada berigeed oo jinaasadeeda lasoo mariyuu kacaya intii ka dambaysay wuu fadhiistay marka xadiidka cali wuxuu muujinaya wuu fadhiistay taasi waa la nasakhay عن محمد أن جنازة مرت بالحسن بن علي بالحسن بن علي آه علي بن أبي طالب كيسي حسن سبط الرسول صلى الله عليه وسلم جنازة صمر وابن عباس ابن عباس نوى لفريا فقام الحسن ولم يقم ابن عباس لبدي إنان إدادا يرى إن أديرك النبي جاي إن كون نبي وأوجه هذا اسخلاف ابن عباس مكعين لكن حسن باكعي فقال الحسن باو حوري أليس ميان أرنكو هاي قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ميان أكعين ابن عباس بجنازة يهودي باليهودية جنازتي قال ابن عباس باو حوري نعم ويجرتي ثم جلس لكن وفريستي ده فدي باك دنبهي marka isaguna muu odhanin anigaa sidan iyo aalubeydkana iga dhagaysane isaguna rasuulkiibuu dariishado wuxuu ihi war sawkii nebigu u kacay dee dee wuu kici jire fadhigaa dambeeyey bu la qabso intaasiya ku dhaafi marka axaadiidtan dambena amarkaa hore ayay qolana waxay ku fasireen waa la nasay qolana waxay leeyihin mee waajibnima ayaanu ahayn kaa hore waa sunna uun qofkii doonana wuu iska fadhihi karaa wallahu aclam